loo baahan yahay in wax badan lag contribution lagu sameeyo mida kale kulankan maanta waa kulan aada u muhiimsan waxaa kulanka ugu horeya maanta waa kulan aada u muhiimsan waxaana ka qayb qaadanaya dhammaan xildhibaano badana inta badan xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar ka mid a golaha wasiirada waxaan filaya insha allah kulankan inuu noqon doono kulan muhiim ah oo wax badan ay laga faa'iidaysan doono ra'yiga xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya dabcan berina waxaa jiri doono activity ama hoolka workshop kale oo maaragtay loo qaban doono bulshada rayidka sooma bulshada rayidka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale saxaafadda ku dhaqan gobolka koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada baydhabo waxaan rajaynayaa wada shaqeyn wanaagsan waxaan ugu baaqaya wasaaradda arrimaha gudaha federaalka in howlaha noocan oo kale ah in badan ay ay sii horumariso si xiriirka koonfur galbeed soomaaliya iyo dowladda federaalka uu u noqdo mid aada maaragtay u xoogan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ka wasaarad ahaanma anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha ka wasaarad ahaanna aadaan usoo dhaweynayna howlaha noocan oo kale ah iyo wafdiganba aadaan usoo dhaweynaynaa shacabka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada baydhabo degan waxaan ka rajaynayaa inay wada shaqeyn wanaagsan ay la yeelan doonaan arrimaha amniga maaragtay hay-adaha amniga iyo koonfur galbeed dowladeeda guud ahaan asalamu calaykum waraxmatullah